أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda silibiyadda maraykanka ayaa qorsheynaysa inay cunuqabateynta ka qaado dowladda eritrea oo ka mid ah dowladaha badda cas doorasho ka dhacday gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa lagu doortay siyaasi mucaarid weyn ku ah abiy axmed askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgal maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud kataabel khabaari ayaa baahisay qaybtii sagaalaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah taliyii hore ee ciidanka kooxda eridada soomaaliya ayaa lagu amray inuu wareejiyo hub culus oo uu weli haysto xili ay kasii darayso xiisadda ka dhex taagan murtadiinta golaha mucaaradka eridada ayaa shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka gogosha uu fidiyey madaxa kooxda eridada soomaaliya xaflad fasaxa sanad dugsiyeed uu ku galayay macadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan qaybtii toddobaad warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jirguna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha dulqicda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silbiyadda maraykanka ayaa qorsheynaysa inay cunuqabateynta ka qaado dowladda eritrea oo ka mid ah dowladaha badda cas haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare maraykanka ayaa qorsheynaya inuu qaado cunuqabateyntii saarneyd dalka eritrea sida lagu sheegay dokumentari sir ah oo ay aragtay wakaaladda wararka royters go-aankan ayaa la xiriira isbedelada istaraatiijiyadeed ee ka socda gobolka badda cas warbixintu waxay tilmaamaysaa in washington ay doonayso inay hagaajiso xiriirka ay la leedahay eritrea oo leh xeeb dheer oo ku taala badda cas taas oo ka dhigaysa meel muhiim u ah marinada ganacsiga caalamiga ah muhiimadda eritrea ayaa sii korodhay kadib xiisadda ka taagan gobolka gaar ahaan saameynta dagaalka iiraan iyo xiritaanka marinbiyoodka hormus taas oo sare u qaaday qiimaha istaraatiijiyadeed ee badda cas sanadkii labada kun kow iyo labaatankii xukuumaddii joe baiden ayaa cunuqabateyn ballaaran saartay eritrea iyadoo lagu eedeeyey inay ku lug lahayd dagaalkii gobolka tigre ee dalka etoobiya halkaas oo ciidamada eritrea ay taageereen dowladda etoobiya dukumentigan ayaa xusay in maraykanku qorsheynayo inuu baabi'iyo amar fulineedkii cunuqabateynta iyadoo la filayo in arrintan la dhaqangeliyo horaanta bisha mey inkastoo aan weli si rasmiya loo shaacin wakhtiga lagu dhawaaqi doono go-aankan cusub ayaa muujinaya isbeddel ku yimid siyaasadda maraykanka ee gobolka iyadoo eritrea loo arko xaliif muhiim ah oo saameyn ku yeelan kara amniga iyo isu socodka ganacsiga badda cas mahadsanida cali yare doorasho ka dhacday gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa lagu doortay siyaasi si weyn uga soo horjeeda abiy axmed cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa mar kale dib loo howlgeliyey golaha gobolka tigre oo ku dhowaad saddex sano iyo bar saaxada ka maqnaa kadib markii shaqada laga joojiyey wixii ka dambeeyey heshiiskii nabadda ee labada kun laba iyo labaatankii bretoria ay wadajirka ugu gaareen dowladda etoobiya iyo jabhadda t b l f golahan oo isla shilayba bilaabay shaqooyinkiisa ayaa debreshoon gabre mikail dib ugu doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka gobolka tigre iyadoo sidoo kalena kalfadhigaasi lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka golaha debreshoon gabre mikail waxa uu xilkan madaxweynaha ka soo hayay gobolkaasi ka hor intii aanay dagaaladu ka dhicin gaar ahaan muddadii u dhexaysay labada kun sideed iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatanka wuxuuna sidoo kale muddo badan soo ahaa guddoomiyaha ururka t b l f tallaabadan oo la filayo inay cirka kusii laasho khilaafka u dhexeeya t b l f iyo maamulka abiy axmed ayaa timid kadib markii golaha gobolka tigree ku doodeen in dowladda federaalk etoobiya ay ku xadgudubtay heshiiskii nabadda ee britoria sidoo kale ururka t b l f wuxuu isna sheegay in dib u howlgelinta golahan iyo doorashada madaxweynaha cusub ay ka dambeysay kadib markii ay si buuxda u garwaaqsadeen in dowladda federaalk etoobiya ay si dhammaystiran u jebisay heshiiskii britoria waxay ku eedeeyeen maamulka adis ababa inuu ku guuldaraystay in si buuxda uu u hergeliyo heshiiska iyagoo tilmaamay in ciidamada soo duulay ee dowladda federaalk ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid a gobolka tigree taasoo caqabad ku ah ayay yidhaahdeen soo laabashada barakacayaasha tallaabadan cusub ee ay qaaday t b l f waxay ka hor imaanaysaa maamulkii maqaarsaarka ahaa ee gobolka tigree ee uu hogaaminayay genaraal tedisi wared kaasoo si toos ah u hoostagayay maamulka abiy axmed sidoo kale go-aanka t b l f ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan walaacyada ka imaanaya diblomaasiyiinta caalamka ee ku sugan adis ababa oo ay ku jirto midowda yurub kuwaas oo muujinayay walwal xooggan oo ay ka qabaan in tallaabadani ay dib u kicin karto colaadda gobolka waxaa kale oo wararku tilmaamayaan in dowladda maraykanku ay in muddo ah ku dadaalaysay sidii ay ugu dhaadhicin lahayd hogaamiyaasha t b l f inaysan qaadin tallaabooyin halis gelin kara heshiiskii britoria ee lagu soo afjaray dagaaladii dhiigga badan ku daatay ee gobolka tigree hogaamiyaha maamulka abiy axmed ugu magacaaban gobolka tigreh tadisi wared iyo sidoo kale hogaamiyihii isaga ka horreeyey gataaju redha oo isna gacanta ugu jira maamulka adis ababa ayaa ka digay in tallaabadani ay wiiqi karto nabadda gobolka tigree dowladda eritereya ayaa taageeraysa tallaabada t b l f wararka ayaa tilmaamaya in maamulka asmara uu si gaar ah u daneynayay doorashada dabrishon gabre mikhail dowladda etoobiya ayaana ku eedeysay eritereya inay ku xadgudbayso madax bannaanideeda
askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgal maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiintu waxa ay saacadii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqo arbushaad ah ka waday duleedka magaalada baxdo ee wilaayada ee bartamaha dalka soomaaliya weerarkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay laba kale askariga la dilay waxaa lagu magacaabi jiray liibaan maxamuud axmed sidoo kalena murtadiinta lagu dhaawacay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabo liibaan cabdulaahi muuse kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii sagaalaad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed ayaa warbixinta warkanaya waa qaybtii sagaalaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayay kanaalka wararka ee kataabel akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayay gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib ku soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaana ka tirsan wilaayada hiiraan waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal qoys oo danyar ah oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybinta kuwaasi oo la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho intaasi kadib waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi iyagoona ka warbixinaya baahiyaha ay u qabeen gurmadka la soo gaarsiiyey sidoo kalena mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha
waxaan joognaa boqo aqable hiiraan boqo aqableaan joognaa ilaahay baa ku mahadsan ee walaayada ayaa muxuu ahay raashiin na soo geersiisay dadka oo masaakiinta ah ayaa la soo gaarsiiyey muxuu ahay biyidhaaminaa jirto oo dadka muxuu ahay oo xoolaha xoolaha biyidhaamin ayaa ka socoto raashiin ayaa noola keenay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay muxuu ahay aa ku mahadsan kor allaha ka dhiga walaayada muxuu ahay gacanna muxuu ahay muslimiinta ay ku quudinayeen gacanna gaalada ay iska iskiga dhicinayeen ilaahay baa ku mahadsan kor allaha ka dhiga gaaladan allaha jibiya muxuu ahay waxaana la siiyey loor bur ah loor bariis ah loor sokor ah caag saliid ah muxuu ahay kor allah ka dhiga aan leenahay muxuu ahay cadowgan allah naga jebiye
waa arfax axmed waxaan joognaa deegaanka eelcaddo maxkamadda sharafta leh waana soo dhaweysay raashiin oo saliid leh oo bariis leh noogu soo dhaweysay waa mahadsan yihiin ilaahayga weyne waaxidka haya adeeqaas noogu soo qaaday alxamdulilah waxaa waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa roob fiyo inas ilaahayna siiy ayagana ilaahay garabkooda ha galo
taliyihii hore ee ciidanka kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu amray inuu wareejiyo hubka culus ee uu weli gacanta ku hayo xili ay kasii darayso xiisada ka dhex taagan murtadiinta marwaan maxmed ayaa sii maqaaday warbixintan kooxda riidada soomaaliya ayaa gudaha magaalada muqdisho iyo duleedyadeeda ka bilowday fulinta qorshe amniya oo la doonayay in hubka looga dhigo saraakiisha mucaaradka ah eelawaradyo ayaa sheegaya in saraakiisha ugu sareysa ciidamada riddada ay amar ku bixiyeen in hubka culus laga dhigo dhammaan xubnaha kooxaha mucaaradka ah iyo xitaa saraakiisha aan xeelka ka hayn murtadiinta ah jenaraal odawaa yuusuf raage taliyihii hore ee ciidanka militariga kooxda riddada ah ayaa loo diiday inuu hubka culus ku dhex qaato gudaha muqdisho muuqaal fideo ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya odawaa oo bar kontarool lagu joojiyey kadibna lagu amrayo in ilaaladiisu uu ka qaado qoryaha b k m-ka ama dabajeexa odawaa ayaa ka bayidiidayay inuu hubka ku wareejiyo isagoo ku qeylinaya taliyaha maleeshiyaadka riddada ee haysta barta kontarool qorshahan uu xasan gurguurta ka bilaabay ee magaalada muqdisho ayaa ujeedku yahay in mucaaradka hubka looga dhigo kahor shan iyo tobanka bishaan mey mahadsanid marwaan golaha mucaaradka riddada ayaa shuruudo adag ku xiray ka qaybgalka gogasha uu fidiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya casaam carafaad ayaa tafaasiisha warkan haya isbahaysiga mucaaradka lagu magacaabo mustaqbal ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku shaaciyey shuruudo adag ay ku xireen ka qaybgalka gogol xasan sheekh maxamuud uu u fidiyey siyaasiyiinta mucaaradka taasoo la qorsheeyey tobankan bisha mey mucaaradku waxay tilmaameen in horey ooga qayb galeen kulamo ay la qaateen xasan sheekh oo weliba uu ku dhinacwaday tillaabooyin ay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah oo ay ka mid tahay beddelka dastuurka gogosha oo fidiyey ayay ku sheegeen inaysan daacad ka ahayn gurguurtee waxay sheegeen war-saxaafadeedka kadib in gurguurta uu ku dhawaaqay jadwal doorasho hal dhinac ah welina uu sii wada barakicinta ku hayo dadka rayidka ah iyo xarigga dhalinyarta shuruudaha adag ee labada qodob ka kooban ayay mucaaradka ku xireen inay ka qayb galaan gogosha uu fidiyey madaxa herdada murtad guurguurte tan koowaad ayay ku sheegeen inuu muujiyo daacadnimo ku aadan wadahadalka sidoo kalena uu joojiyo doorashada halka dhinac ah ee natiijadeeda lasii ogyahay sida ay warka u dhigeen qodobka labaad ayay ku xireen ka qaybgalka kulanka ayay ku sheegeen inuu yahay in la magacaabo dhexdhexaadyaal madax bannaan oo laisku raacsan yahay wixii ka dambeeya toban iyo shanta bisha may haddii heshiis aan la gaarin waxay mucaaradka ku goodiyeen inay qaadi doonaan tillaabooyin lagu badbaadinayo nidaamka riddada ee fadhigiisu yahay muqdisho mahadsanid cazaam xafladda fasaxa sanad dugsiyeedka oo uu ku gelayey macadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe magaalada jilib waxaa lagu qabtay xaflad seer sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo gebagabeynayey sanad dugsiyeedka macadka lagu barto qiraa'aadka imaam sarkhaawi xaruntiisa magaalada jilib iyadoona sidoo kale ardaydu fasax ku galeen munaasabadda waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan oo isugu jirta culimo waxgaradka deegaanka maamulka iyo ardayda macadka iyo martisharaf kale acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim waylun likulli humazatin lumazah ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlayo fadliga ay leeyihiin dadka qur-aanka barta islamarkaana xaqiisa siiya qaala tacaalaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala macadu sakhaawi dee marar badan waa ka soo qayb galnay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala maantana waa mar kaloon isu nimid waxaad ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ahlu qur-aanka maqaam saruu geeyey weliba laba xaalay leeyihiin oo waxaad ogtihiin walaalayaal asmaanta hadda aan ku jirno quraadu way bateen meelo badan baa xaflada la dhigaa laakiin quraada la doonaya waa waa kuwe kuwa la ammaanay waa kuwe ilaa quraadu qaybna ilaahay wuu ammaanay meel sare a la gaarsiiyey oo maca safarati lbararati alkiraam ilaa maahirulqur'aan waad ogtihiin qofka qur-aanka xifdiya ee ku dhaqmay xaqiisa siiyey malaa'igtuu la darajo yahay malaa'igta macoodow waa maqaam runtii aad u sarray laakiin qur-aanka haddii xaqiisa la siin waayo ummaddaa maxay noqon wax liita intii ay socotay xafladda maamulka macadka imaamu sarkhaawi ayaa soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan howlaha waxbarasho ee sanadkan iyo waxyaabaha macadka lagu barto machad alimaam asakhaawi taariikh ahaan marka ugu horeeyey ee wilaayaadka islaamiga uu ku soo dersay waxay ahayd sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo labo hijriya muddada hadda laga joogo xilligaas waa lix sano wuxuu machadku qaatay lixdaas sano ee labiyo toban fatro waayo sanad waliba waxaa noogu jira laba fatro machadka wuxuu leeyahay furuuc kan hadda aan joogno oo asalkii oo macad imaam sakhaawi ah iyo shabeelle sufla fi kunyi barow fi wilaayati bay alislaamiya fuula fulay sidoo kale ufurow sidoo kale machadka sida magaciisa laga dheehanayo waxaa weeye machad alimaam asakhaawi liliqraa'i waalijaazati bisanad mawaadka asaasiga ah iyo kuwa idaafiga ee machadka ka baxa way fara badan yihiin haddii aan soo qaadano waxaa ka mid ah alqiraa'aat alcashara asuqraa cilman wa cardan cilmi ahaanna waa loo baranayaa sidoo kale machadka waa lagu baranayaa cardi ahaan iyo camal ahaan qiraa'aadka qof kastoo ardada ka mid ah tobankaa qiro ayuu cardinayaa waana laga wada dhegaysanayaa gabagabadii munaasabadda waxaa si rasmi ah loo shaaciyey natiijada imtixaanka sannadlaha ah iyadoo ardaydii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey abaalmarino waa kuma ardayga galay markaska saddexaad ee maxaa la yidhahdaa imtixaanadii machadka haddaba ardaygaasi waa muxamed ibraahiim cabdalla soo ma arkaysiin wuxuu ka socdaa ardaygaas xalaqatu caasim alkuufi natiijada uu keensadayna waa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba haddaba almarkaz athaani markaska labaad ama kaalinta labaad ee imtixaanada sanadkan haddaba ardayga ku jiraya waa caaisha xusein muxamed xalaqada ay ka socotana waa xalaqatu xamza zayaad alkuufi natiijadeedana waa sagaashan iyo sagaal dhibic lix haddaba talow waa kuma almarkazu alwal sanadkan machadka yaa u galay kaalinta koowaad almarkazu alwal sanadkan waxaa u galay asmaa farxaan bashaar allahu akbar waxay ka socotaa min xalaqati caasim alkuufi darajadeedana waa boqolkiiba boqol micnaha waxa weeye nisfigii iyo kanba mawaadkii ay ku gashay imtixaanka wax buundo ka lumay ma jiraan saddexdaa arday insha allahu tacaala qof weliba abaalmarin lacageed oo idaarada machadka ugu tala gashay ayay leedahay ardayda ayaa sidoo kale si rasmi ah u galay fasaxa sanadka iyadoo la rajeynayo inay dib ugu soo laabtaan waxbarashada iyagoo leh firfircooni iyo himilo cusub
guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose gurmad kala duwan sida uu warbixintan ku eegayo saadiq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka goobaale ee hoos tagta degmada wallaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose guddiga gurmadka ayaa goobaale iyo tuulooyinka hoos yimaada gaarsiiyey raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid waxaana ka faa'iidaystay laba boqol iyo konton qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka goobaale iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaana goobta raashin qaybinta ka hadlay mid ka mid a guddiga gurmadka abaaraha isagoona bulshada ugu laabqaboojiyey in xilli weliba ah mujaahidiintu ay garab taagan yihiin waxaan soo gaarnay deegaanka goobaale anigoo maanta bixinay raashiin ka kooban ama looga talagalay laba boqol iyo konton qoys inaan wax siino oo ku nool deegaanka goobaale waxaan leenahay koowaad iyo mar labaad waxaa maxad iska leh allah subxaana wa tacaalaa allihii qadaray arrintan tan hadda meeshaan u taaganahay annigoo ka socno guddiga abaaraha gobolka shabeellaha hoose inaan bixino raashinkan kan ah oo ka kooban haaf bariis haaf bur haaf sokor laba saddexle saliid inaan bixino oona siino dadka abaaraha ka habsaday degan deegaanka goowaale marka mar koowaad iyo mar labaad ilaahayaa mahad iska leh walaalaha waxaan leenahay walaalaha waxay diyaar u yihiin mar walbo walaalahooda muslimiinta ku nool daafaha lagu xukumo shareecada islaamka inay garabkooda istaagaan mar walba ay garab taagnaadaan ayay diyaar u yihiin walaalahayna inaan garab istaagno mar walbo hadday tahay bidhaamin hadday tahay raashiin inaan garabkooda istaagno mar walbo ayaan diyaar u nahay wax alaal wixii cabashadooda ane aan u dhega nugulaano aanu u qabano qaar ka mid a bulshada ay abaaruhu dhibaateeyeen ay ku dhaqan deegaanka goobaale iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa mujaahidiinta kaga mahadceliyey gurmadka ay u fidiyeen iyagoona xusay in xilligan ay baahi weyn u qabeen magacaygana buun salallah celcadda baan deganahay waxaa liisi haddoostiida ka muuqdo haaf bur iyo haaf bariis iyo lamcawa saliid iyo loor sokor maxaliira maxamed isaaq waxaan joognaa goobaale badar walaayada islaamka ay nagu siisay oo nagu soo gargaartay bur bariis sokor saliid cadawada allah ka jabiye macantooda kor allah ka dhigay gaalada allah jabiye magaciidu waa yacquub meeshaan joogo waa goobaan bariis bur saliid walaayada islaamka aan u mahad celinaynaa inaas ilaahay cadowga ka qabto magacayga macal cabdullaahi cabdi goobaalaan joogaa sokor bariis bura liisii walaayada islaamka isis khayraan rajaynaa gaalada allah jabiye islaamka allah kor yeela magacayga cabdiraxmaan yuusuf goobaalla waxaa liisii haaf bura haaf bariise saddex lasliide haaf sokor ah soo gaarsiiye walaalaha islaamka soo gaarsiiye alxamdulilah magaca cabdiqani maxmed xasan wallaahi bur bariis sokor aansi walaalahanoo kale ilaah ku maadsan raalli rabato deegaankeyd goobaan waxaa liisii bariis waxaa liisii sokor waxaa liisii bur waa u baahnee mucdaadaan ahee umulaa nigi dhiminays cunug yaraa nigi dhiminaay alxamdulilah rabbalcaalamiina waa raysannay waa dheragnay gaalo allaha jibiyo shabaab gacantiisa kor allaha ka dhigo gaalo allaha jibiyo shabaab gacantiisa kor allaha ka dhigo aaminaa liidhaha goobaanla waxaa nala siiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid alxamdulilah ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaana soo gaarsiiyey walaalaha inaana soo gaarsiiyo oo muslimiinta khayra u rajaynaynaa ilaahay weyn waxadka allaha guuleeya alxamdulilah oo loo baahnay alxamdulilah ilaahay adiin barakee gacantiina kor allaha ka yeela cadowgana cagta ka hoose allaha geliya gurmadkan ayaa qayb ka noqonaya gurmadka ay mujaahidiintu u fidinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeenna ay ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya iminka haatan waxaad ku soo dhawaataan xalqadii toddobaad warbixino cinwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa ay dhacdaa galbeedka degmada jowhar iyadoo qiyaastii konton kilomitir kaga beegan dhanka bari degmada jowhar ee xarunta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe oo haatan uu ka arrimiyo maamulka kufriyaadka liita degmada gamboole halka uu dhaco waa deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan waa marin muhiim u ah bulshaweynta soomaaliyeed ee isaga kala gooshta saddexda gobol ee aan soo sheegnay degmadan waa magaalo ku wanaagsan ganacsiga waxayna leedahay suuq toddobaadla ah oo lagu iibiyo xoolaha iyo raashinka dalagyada beeraheenna kasoo go'a sidoo kale suuqa waxaa laga helaa qudaarta cagaaran ee kasoo go'da webiga shabeelle jiinkiisa oo dacalka ku haya deegaanada laga maamulo degmada gamboole sidoo kale deegaanka waxa uu muhiim u yahay isu socodka bulshooyinka isaga gooshta wilaayaadka shabeellada hoose banaadir iyo sidoo kale gobolada dhexe safarkaygan aan kusoo galay magaalada gamboole waxaan kusoo aaday maalin uu suuq weyn ka jiray zaxmaduna ay aada u badneyd anigoo weliba awoodi kari waaye in aan kala gaaro suuqa baaxadda uu leeyahay aawadeed ha yeeshee qalabkayga iyo mikrofoonkayga ayaan la kala baxay si aan u xog waraysto habsami socodka suuqa aniga oo durbadiiba la kulmay qaybaha dalaaleyda suuqa xoolaha xilli ay ku jireen shaqooyinkooda dalaalnimo
konton doolar lacagaan rabnaa konton doolar maa rabtiin haw soddon doolar gada soddon doolar waa weerta soddon doolar gada soddon doolar aaday weerta haw ridaa maba kujijidaaba ridaa waxaad hal doolar reer ridaan afartan iyo sagaal doolar cagasi
haw ridaas kuu diidinaa beeri ridaas soddon iyo shan gada ridaa soddon iyo shan gada waa weerta soddon iyo shan gada ridaa anagoo isjijiidan laba doolar lacag la helay afartan iyo siddeed doolar cagasi waa irtahay waa irtahay haw taas ma aho afartan doolar waa ma gadan kartaa ridaan mayaha ma raba ridaan ma leedahay haa مصباح كلو أفرتن- أفرتن دولار لعق واي أو ودقت دقت لعقتها.
مليون لبا أول بقول مرة.
يا قدك لعق ودقت أبو مرة يا ما عرفت تصير العقد مرة آه بف سيدا أنا أفرتن شن دولار واي مكوا مكوا فعي ما يا واي العقد واي ورتاي أفرتن شن دولار واي يقول بدلت العقد أفرتن شن دولار واي يقول بدلت العقد واي يقول بدلت أفرتن dalaalnimada waa shaqo aad u adag oo u baahan dulqaad iyo samir waxay shakhsiyaadka ka shaqeeya shaqadan ay qaadanayaan lacag aad u yar sida hal doolar oo kale oo u dhiganta soddon iyo laba kun oo shilin soomaali wuxuuna dalaalka lacagtaas ka raadinayaa neefka ariga ah ee uu gadayo ogowna ma ahan in uu dalaal ka yahay ariga suuqa la isugu keenay oo idil laakiin wuxuu dalaal u yahay macaamiil si gaar ah ugu xiran maalinkaas ariga dalaalka uu haysto ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen si aan arrimahaas xog daqiiqa oga helo waxaa ii suurta gashay in aan waraysto qaar ka mida dalaaleyda suuqan magacayga maxamed macali cabdiraxmaan ala yidhahdaa maxamed adiga dalaaley baa tahay aniga dalaaleyda suuqan ka mid ahay maasha allah marka waa suuqee suuqan suuqan waa suuqa gamboolo Ee, degmada gamboolo oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad nuuca aan gadna waa ari waa lo waa geel dooraa u yar suuqa lagu gadaa xataa suuqa doorooyinka ayaa ajirina?
doorooyinka lagu gadaa oo dameeradaa lagu gadaa xataa dameerada dameeradaa lagu gadaa waa gartay boqolkiiba boqol suuq waxa waaye suuq aad bulshada ay ugu xihan tahay maasha allah degmooyin badan oo xidhiidhiya suuq istiraatiiji waaye soo dhowaadaan leeyahay d- ganacsatada dhammaan dadka muslimiinta oo suuqa danaynaya oo dhan gacmo furan ku soo dhaweynayna insha allah marka suuqa ka waran ee, ganacsiga xoolaha waa, ee, xoolaha em, ganacsi- ninka ganacsadaha intuu doono ma ka helayaa xoolaha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal suuqan waxaa waaye waa waa businesskiisa badan ganacsatada aad ay ugu xihan tahay xamaraa loogu soo safraa oo afgooyaa loogu imaadaa oo jawharaa loogu imaadaa balcadaa loogu imaadaa waxaa loogu imaadaa ee, baalkii birweyne hiiraana laga imaadaa qaybihiisa kala duwan sida degmada jallaqsi shaw ilaa buqa qablaa laga imaanaa aad iyo aad ما شاء الله سوق سوق وحواي سوق ادي اد سوق وين بلارن لغوا marka suuqu aad buu u weyn- u- u- u weyn yahay سوق واسع وا سوق وين واسع وا waay ganacsato kasta ma timaado amase xoololey un bisaa timaado ganacsatada noocyadeeda kala duwanaa timaada sida qudradda badarka xoolaha dawada qudradda noocyada ganacsiga noocyadiisa kala duwanaa dhama imaana marka wax kastoo loo baahan yahay waa laga helayaa ما شاء الله boqolkiiba boqol waay marka beeca ka waran dadka suuqa sida badan suuqan wayba ku xiran yihiin ba suuqyadii kale suuqan dumisay dadkeeda macnaha dulaalada dulaale ee bishin la soo dhaweyn leh maasha allah haddaad dulaaley tihiin marka dadka aad u qaabishaan aad iyo aad aad iyo aad dulaalada aalay nagu xiran yihiin maasha allah anigoo suuqa sii dhex socda ayaa dhagahaygu waxa ay maqleen mikrofoon uu ka baxayay ogeysiis caafimaad
egfeshin sambaar yirib dabaal gooryaan cayumnaas
waan u dhagraariciyey kadib waxaan la kulmay dhakhtarka dawada iibinayay markii aan la kulmay oo aynu sheekaysannay waxaan noqday bukaan in la daweeyo u baahan isla goobta ayaa laygu baaray kadib waxaan ka wareystay dhakhtarka xanuunada uu daweeyo iyo aqoonta uu u leeyahay waxaan daaweeyaa daawo dhareedka oo herbalka waxaan ku daaweeyaa cudurro badan
intaadan daawada ii aadin hawshaan aqoontaad u leedahay iiga sheekee iyo waaye aragnimada fog ee aad markaa u leedahay dawooyinkan iyo sidoo kale qaabka wax loogu daweeyo bismillaah Eh, khibrad aad u weyn baan u leeyahay Eh, sagaashan iyo shanti yaan horta daawadan aan bartay sidii oo loo sameeyo iyo maxay ahaydee waxbarashadeedii sagaashan iyo shanti aan galay maya sagaashan iyo shanti aan soo dhammeeyey sagaashan iyo toddobadina caadiyan shaqada u bilaabay Eh, intaas dad un baa ku daaweynayey daawodhareed ani aan gacantayda ku sameeyo waayo Eh, waxaan u leeyahay aqoon aad u dheer waayahay Eh, doctor anigana bal baaritaanka mari doonaa dhegaystayaal ila socda Een, kabahan bixinayaa kabihii kale oo mishinka ahaa ee dhakhtarku wax ku baarayay ayaan eh, gashanayaa Ah, laakiin si tartiibaya Ha, ca- cabsi badana ayayse iyo xoogaa ii tartiibi bismillaah Ha, fiilooyinkii wixii waa la rakabay bismillaah ha waa waan dareemayaa markaa gaabisay waa way iga gaabatay aad iyo aad Ah, dhegaystayaal aye way ii dhammaatay miya waayahay dhegaystayaal markaan ee, doctoorkan gacanta u dhiibaya gacantee fartee baan ku dhiibaa haye waa tan sidoo kale qaybaha ganacsiga ayaa albaabada u furan sida dukaanada bagaashka bakhaarada raashinka lagu iibiyo iyo goobaha caafimaadka ee deegaanka waxaana arrinkaas ka qayb qaatay dhismaha magaalada oo aad loo qurxiyey iyo goobaha ganacsiga suuqa oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyey iyo wadooyin waaweyn oo loo bixiyey magaalada kuwaas oo ka qayb qaadanaya bilicda magaalada ugu dambeyntiina arrimahan oo dhan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii magaalada dib loogu soo celiyey kala dambeyntii iyo ammaankii ku dhaqanka shareecada islaamka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysaneyseen idaacadda islaamiga landilus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu